waxaa si rasmi ah u bilowday dhismaha garoonka kubadda cagta ee degmada Baladxaawo oo ay dhisayaan hay'adda NISA Foundation oo gacan ka helaysa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Jubbaland wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Jubbaland wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta maamulka degmada Baladxaawo iyo odayaasha dhaqanka dhismaha garoonka ayaa waxaa si rasmi ah loo asteeyay tobankii oktoobar ee sanadkii tegay labada kun afar iyo labaatanka waxaa kormeerka asteeyay goobtana qayb ka ahaa guddoomiyaha degmada beled xaawe ee dowladda jubbaland cabdicasiis xareed cabdulaahi agaasimaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda jubbaland injineero ka socday hay-adda nisa iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ciyaaraha degmada beled xaawo qaar ka mid a mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qaybgalay kormeerka dhismaha garoonka ayaa ka hadlay muhiimadda uu garoonka u leeyahay bulshada baled dhul dowladeed ma ahayn laakiin maanta waqti xaadirka hadda aan taagannahay waxaa iska leh shacabka reer beled xaawo shacabka soomaaliyeed baa leh gaar ahaan shacabka reer jubbaland baa leh gaar ahaana shacabka reer gadaa leh gaar ahaana shacabka reer beled xaawo ayaa dhulkan iska leh dhallinyarada waxaa loogu talagalay jubbaland stadiyomka ay ku ciyaari lahaayeen kubadda cagta in meeshaa laga sameeyo walaalaheenna aad iyo aad baan ooga mahadcelinaynaa dadaalka dheer iyo wakhti dheer oo arrintan aad loo soo waday maantana miradhalkeeda aan joogno waxaan codsanayaa walaalkay cabdiwahaab oo liigaraynaya arrinkan oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha xarunta degmada beled xaawo waa baaba in wax laga qabto la dhiso wixii dayactir lena la dayactiro wixii kalena loo dhiso waa codsanayaa waxaa codsanayaa saldhigga degmada beled xaawo waa baaba isagana meel dadka lagu kala adkeeyo dhul waxaa saldhigga wuxuu leeyahay soomaaliya saldhigga ugu weyn degmada beled xaawo ayuu ku leeyahay waxna kama dhisan dhowr qol baa ka dhisan ma lagu hayn kara dadka ii sheeg oo dhibaatooyinka culculus sida dilkii oo kale geystay meelo lagu haya ma jiraan xafiisyihiis waa iska wareersan yihiin ayna waxaan codsanayaa wasaaradda arrimaha gudaha oo walaalkeen cabdiwahaab uu ka socdo in arrinkaas wax laga qabto agaasimaha dhallinyarada iyo isboortigana asna garabsiin buu leeyahay qolaba waxbay leedahay asna garabsiintiisaan ka codsanaynaa meel kastaoo isheg oy joogto waxaa kaloo jira dhulkii bangaariyada dowladda waa noo bannaan yahay magaalada beled xaawo meel marti caawa lagu martigeliyo ma jirto waxaan codsanaynaa oo si dheer iyo si dhow aan u codsanaynaa inna loo dhisa dhulkii martida mudane guddoomiye aad iyo aad baa u mahadsan tahay maantayta waxaa sharaf inoo ah inaannu goobjoog ahaano aragno garoonka kubadda cagta ee degmada balaxaawo meesha laga dhisi lahaa sidoo kaleeto waxaan u mahad celinahayaa nimanka dhallinyarada ah ee ganacsatada ee reer beled xaawo ee si firii ah bilaa shuruud ah garoonkan maantayta ugu deeqay si dan guud ah ayagoo aysan ahayn garoonkii bas ayna isku ekayn oo wax kasta oo bulshada dan guud u ah sida isbitaal haddii loo baahan yahay iskuullo wax kastaoo dan guud ah inay maantayta ay bixiyeen ee uguna horeeyo maantayta garoon kubadda cagta ee degmada balaxaawo aanu maanta goob joogno uuna u dhammaystiran yahay intii garoon ee baaxadiisa loogu talagalay sidoo kaleeto mudane guddoomiye waxaanu ku ballan qaadaynaa annagoo statekii xaruntiisii weyneed ee ka imaanay kismaayo inaan caqabadaha ka jiro aad ka dhawaajisa haddadan xaruntii degmada iyo xaruntii booliska iyo gurigii martida ee degmada balaxaawo ay yihiin caqabadaha brioritiska u ah degmada oo ay tahay in la dhiso